بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله وسرقه مال الغير او اكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa nadmu lkabaa'ir meeshaan sheikhu wuxuu uga hadlay wax ku saabsan tuugnimada iyo xoolaha dadka in si sharci darro ah oo gardarro ah lagu qaato xukunkeedu waxa uu yahay markaasuu wuxuu yidhi wasirqatu maali lghayri qof kale maalkii in la xado ow aklu maalihi amaba yaan la xadine la cuno maalkiisa bibaailin xaal cunitaanku baail yahay bibaili sunci alqowli walficli walyadi farsamada qowlka ama hadalka ama gacanta baatilkeedana lagu cuno tuugnimadu iyo dadka xoolahooda oo si gardarro ah lagu qaataahi waa dembi weyn tuugnimada ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka ratibay xad xadkeeduna waa in qofka tuuggaa calaacasha midig laga gooyo marka koowaad oo uu xado haddii waxa uu xadayo ay dhan yihiin wixii gacanta lagu gooy lahaa oo diinaar afar markii loo dhigo meel ka mid ay dhan yihiin ama saddex dirham ay dhan yihiin hadduu mar labaad xadana lugta bidix laga gooyo anqowgeeda haddii kale uu haddana mar kale xado saas gacanta kale looga gooyo haddana lugta kale laga gooyo inay kabiiro tahana waxyaabaha daliilka waa waxaa ka mid ah xadka laga oofinaa qofkii waxada iyo goynta gacanta laga goynayo xilligii nabigana calayhi isalaatu wasalaam xadkan waa la oofiyey oo oofinta xadkan waa dhacay oo gabar reer maqsuum ah oo maqsuumiyad ah ayaa xilligii nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaday oo saxaabiyada radia allahu tacaala canha kadibna nabiga calayhi isalaatu wasalaam in looga ergeeyo ayaa la damcay gabadhii nabiguna ergadii looga ergeynayay gabadha iyo xadka inuu ka daayo wuu ka xanaaqay calayhi isalaatu wasalaam ninkii ergada u socdana wuxuu ku yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaah wallaahi wuxuu yidhi wax kale iska daaye haddii faatima binta maxamedin ay xadi laheyd laqatactu yadaha gacanteedaan goy lahaa gabadhiina gacantii abaf laga siiyey radia allahu tacaala canha waagii dambena way hagaagsanaatay oo caaisha radi allahu tacaala canha say sheegayso ankee waa u imaan jirtay nabiga calayhi isalaatu wasalaam markaasaa warkeedaa nabiga gaadhsii jiray tiri danta ay leedahay waxa lagu gooyo gacantana sida nabiguba sheegay calayhi isalaatu wasalaam waa rubcu diinaarin diinaar markii afar loo qaybiyo meel ka mida laa tuqtacu lyaddu ila fii rubci diinaarin fasaacidana nabigu yuri calayhi isalaatu wasalaam rubcu diinaar iyo wixii ka badan ayaa gacanta loo jaraa haddii qofku xado xadiid kale oo saxiixa oo saxiixa ku yaallay waxaa ku jirtay in nabigu calayhi isalaatu wasalaam turus iyo gaashaan qaymihiisu saddex dirham yahay uu nabigu u jaray calayhi isalaatu wasalaam gacan u gooyey saddex dirham waay saddexda dirhama rubcu diinaarka ka agdhow qayb ahaan nabiguna calayhi isalaatu wasalaam liidnaanta arrintaanu ay leedahay darteed iyo tuugada xumaanteeda waa uu lacnaday tuuga lacana allaahu assaariqa ayaa nebigu yihi calayhi isalaatu wasalaam saariqa allaha lacnado iyo tuuga sababtu waa maxay yasriqu albaydata fatuqtacu yaduhu ukun iyo wax la mid xada iyo waxyaaba liiliita rubcu diinaari gaarayaan gacantaa baf laga siina wayasriqu alxabla fatuqtacu yaduhu ama xarig iyo wax la midahoo liito xada qaymahoodu heerkaasay gaarayaan inta isku aruuraan gacantaa laga jara marka waa malcuun saariqu wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba ilah yidhi subxaanahu wa tacaala gacantaa laga goynaa tuugay tuugada sidoo kale xoolaha qofka in la qaataahi waa xaaraam in qofkaas xoolaha laga qaadaa uu raalli ku yahay mooye wixii sifo sharci darraana aan looga qaadayne laa yaxillu maalu mri'in muslimin ilaa biciibatin min nafsihi wey wuxuu raalli ku yahay keliya ayaa xoolaha muslimka ku xalaaloobi karaan si kale kuma xalaaloobi karaan qaabab fara badanoo marka waxaa jirta xoolaha lagu qaato oo baatil ah waxaa ka mid a dhaca waa baatil waxaa kaloo ka mid ah xatooyada saan soo marnaba qaadashada xoolaha lagu qaataa waa baatil waa xaaraam waxaa kaloo ka mid ah qaabka kale xoolaha lagu qaato doodna waa lagu qaataa la doodaayo ku qabso kuqadi maydida soomaalidu kuway dhahaan wuxuu ilaashanaa oo ilaalinaa nin dhulkiisa iyo tukumiitiga dhulkiisa wax ka dhiman yihiin uu raadinaa markaasuu maanta o dhan wuxuu ku jiraa baadigoob qof si wax ka yihiin dhulkiisa uu baadigoobayo iyo gurigiisa iyo xoolihiisa markuu helana maxkamadduu ka dacweynaa asaga iyo qudaadda maxkamadda joogta qaar ka miduna waaba heshiis oo tugnimada heshiis ku yihiin kadibna waxaa la leeyahay maxkamaddaa lagaa rabaa ninkan iska maskiinka ah tukumiitigii tukumiitii aan hayna dhulkii waa loosoo samaystay iyo gurigii waxaa heshiis ah qaalliga iyo ninkan tuugga ah waxaan heshiis lagu yahay ninkan maskiinkaa wixii laga dhaco in la qaybsado qaalliga marka waxaa la leeyahay maxkamadda koowaad jooga adugu noo waabi ninkan hal mar waabi bes kadibna xoolaha isagaa oggolaa doona waa godla doonaa marka dambe qaalligu marka ballanqaaduu haystaa in haddii ninkan wax laga helo wixii laga helo oo wax ku leeyahay kan marka waxaa lala qabanqaabinaa qaabkii wax iskugu aadi lahaayeen markhaati beenaa la iskugu aadinaa tukumitiye beenaa la iskugu aadinaa qaalligu marka dambe wuxuu leeyahay dhulkan waxaanu xakumay hebelaan u xakumuu leeyahay xukunkuna waa xukun ogyaha isaga laftigiisu inuu baadil yahay danta laga lahaa intaasay ahayd maxkamadduna waa xihan tahay uu leeyahy qofkii racfaan qaba ama dood qabana racfaana u furane racfaan ha qaato kii maskiinka ah oo dulmanaha ahay markaasaa waaguu beryaa indhaha kala qaada waa la yaabaa dhulkiisi iyo booskiisi iyo wixiisi tukumiitiga u haystay see lagaga xukmo isleey waa lala warramaa waxa lee doqonaa tahay meeshaanoo kale jeebkaa laga warramaa jeebkaad ka warrami weyse meesha aa taallo-daa isdhigay hadda racfaanka yaan lagaga hormarin saasaa leey kuwii markii hore ninkan jugta gaarsiiye racfaanka dangaara kama leh racfaankii waxoogaa siinaa kii racfaankuna waxaa laga yaabaa kii dhulka lahaa inuu xakumo maxkamadduna waa xihanta uu leeyahay ciddii dood qabtaha inna racfaan ha qaadato oo maxkamadda sare ha aaddo kii tuuggaay wuxuu leeyahay doodaan qabaa maxkamadda sareaan u socdaa warqaddiiu soo qorana racfaanka halkaas markay maray xaaladdu aa dallaalada la diraa markaasaa waxaa loo tegaa ninkii dhulka iska lahaa waxaa la leeyahay guushaada niyo waxaa la yidhi baqaa lagu daraa haddeer waa lagu xakumay laakiin maxkamadda sare waxaad kala kulmi doonta lama oga bahashaanna waa lacag bixin xaaladduna ma fiicna haddeertaan aan kaa talinno oo maxaa lagaga talinaa waxaa lagaga talinaa dhulkan hadduu laba boqoloo kunoo dollar joogo konton kun iska bixi ama soddon kun iska bixi asagiina waa ku tuugtuugaynaa soddonka inuu kaa qaato kadibna warqad iyo tukumiinti uu kuu qoro maqalya muuqaal ah inuusan kugu haysan dhulkaan intaas haddii aan bixiyo maku badbaadaa isleedihiin waad ku badbaadaya laleeyahay haddaada hadda intaas bixinna ka badanna waa bixine wax kuu imaan doonana moogid soddonkii kun waa diyaar ee ninka iga tugtuugu dhaa soddonkii kunaa la bixinaa shan iyo toban waxaa iska leh qaaligii tuugga ahaa shan iyo tobanna waxaa iska leh ninkii ku qabsaday dhulkaa iska leh ninka ku qabsa ku qadi maysid wey xaggee xalaashu taallaa xaaraan waaye waa xaaraan isagu waa tuug qaaliguna qudaaddii ahlunaarkeedu ka mid yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alqudaatu alaaa qaadiyaani fi nnaar wa qaadin fi ljanna hal xabba ahlu janno ka ah labana waa ahlu naar labadii ahlu naarkeedu ku jira labadii nuucoo ahlu naarkeedu ka mid yahay kani waa tuug khaa'ina saasuu ku qaraabtaa saasuu ku shaqaystaa markuu raba in maxkamad loo dhiibay badanta uu leeyahay waa inuu ka tacbado xoola waa lagu qaataa saas waxaa kaloo lagu qaataa dacwo been ah xoolaha waa lagu qaataa qofka in laga dood badsho yaanba qofkan laaluush la siinin qaaligaahe nabiguna waa ka warramay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aniga waa iisoo dood tegaydaanuu yidhi waxaana laga yaabaa qaarkii qaarka kale inay ka aftahansan yihiin dooddana ka aqoo og yihiin waxaa laga yaabaa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo nebi maxamed ah inaan dadka qaar ka mid a aan xaq islaameed u xakumo ee qofkii xoolo awsa lahayn aan u xakumo yousa qaadanin uu yidhi maxaa yeelay qayb naareed oon u jaray waayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nin afmiishaar ah oo doodyaqaan ah oo qarayn iyo bele lacag soo siiyaa meesha imaana ninkii maskiinka ahay afkaa lagu shumanaa qalligii marka waxakumaayey wixii u muuqdo waxakumay xukunkaa loogu dhuftay waa dood waay afka lagu qaatay waxa lagu jaray oo qaaligu ku jaray waa baatil ogaaw xoolo islaameed saas xalaal kugu noqon maayaan haddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii qof afmiishaaru intuu u yimaado oo qof kale ka afbadsho ee uu afmiishaarkii nabigu u xukuma calayhi salaatu wasalaam iyo wixii daahirka ahaa haddii saas waxaasu xalaal ku noqon waayeen nebi maxamed kadib calayhi salaatu wasalaam yaa waxaasu xalaal noqonayaan ma noqonayaan xalaal ma noqonayaan waxaa kaloo la mid a qaababka wax lagu qaato sida shiikhuu meesha ku sheegay inaad wax iskaga habsato guri islaameed iska qabsatay iyo goof islaameed iyo boos islaameed waa iska degtay inaada lahayn waad ogtahay ciddii lahaydna waa ogtahay dukumiinti islaameedaad bililaqaysatay waa haysataa hadhowdiina miimka aad ka cuskatay waxay ugu sheegaa tiri sharciguna wuxuu yaqaanaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara intaasuu og yahay maanta muddaci waxaa ah qofka dhulka haya iyo waxaan haysta oo gacanta ku haya maahane qofka qofkaan wax ku sheegaa muddaci noqona markhaatiyaa lagaa rabaa maskiinkaa markhaati ma hayo dhaartiyaa u soo wareegaysa inuu ku dhaartou rabaa kuhabsashadaas uu ku habsada saas marka xooluhu xalaal ku noqon maayaan dadka soomaaliyeedna inta badan qaabka ay xoolaha ku qaataan qaab saxa maaha qaabka marka xoolaha aan ku raadinno ilaahay aan inta u cabsanno qaab xalaala aan ka dhigno nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innaha lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha fattaqu llaha wa ajmiluu fi alab qaabka aad wax ku raadinaysaan hagaajiya dadow nafu naftu ka bixi mayso qof naftu day mayso iyadoo wixii alla u qoray wax u dhiman yihiine waxaan la ku qorin arki maysi laakiin qaab wanaagsan ku raadi qaab xun ha ku raadina qaababka marka hadda wax lagu goobaayi oo dad badan wax ku goobaani oo soomaaliyeed ama kayrkood qaab aad sharci darro u ah waa waxaadna ogaataa qaabka adigu wax ku soo maroojidood u shaqaydo ayaa ilmahaada u shaqaynayaan haddaad ilmahaada tuugo barto iyo dhacya boob iyo wax maroojis ilmuhu aday arrintan kaaga dayanaya abih iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabih abah famaa dalam haddaad karam u horkacdana iyo deeq iyo xalaal mayrad inta badan ilmuhu waa ku raacaya haddaad laakiin maroojis u horkacdo ayaguna saad wax u marooji jirtay wax u maroojaaya ogaaw adoo tuug ah in ilmahaadu ay hagaagaan inta badan ha ka sugin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi alxadiid haddii qoyska canug ku soo dhex koray diintoodii canuga uu ku barbaaraayo uu qaadanayo dhaqankaadii ma qaadanayo miya canugu dhaqankaadii waa qaadana dee dhaqankaadu dhaqan tuugahay canugaaduna tuugau noqona adoo tuuga inaad ilmaha tugnimo ka ilaalidahay suurtagal ma waman yushaabih abah famaa dalam ayay noqonaya ilmahaada marka waxaa rabaa khayrka iyo wanaagga inaad ku horkacdo oo aad ku tarbiyaydo soomaalidu waxay dhahaan habartii iyo gabadhii haruurka tuntaa gabadheeduna aadintay baran ma maqasha haddii gabadhu ay raashinka tunto hooyadeedna gabadheeduna iyaduna haadinta gabadha raashinka la haadiyey baranaysa waa isku shaqe tilka alcasa min tilka alcusaya wahal talidu alxayatu ilaa xuwaya dadku geedba dhacaankiisou dhiiqaa wa geedba dhacaankiisou dhiiqaa saad u dhaqantaa ilmahaad u dhaqmaayaan marka wanaag ilmaha ha la horkaco midda kale ilmaha xaaraanta la cunsiina ayaguna xaalkooda waa xumaana ilmahaada xaaraan ka ilaali aduguna xaaraan ha cuni waxaan ilaahay kuu qorin ma cuni kartid oo heli maysid waxa ilaahay kuu qorana ku seegi maayaan xaaraam ha ku raadinin soomaalida in badanoo ka midana mahmahyooyin munkar ah ayaaba mahmahyooyin iskaga ah xalaal iyo xoog geela markii la joogo hadduu xero galo midna kuma xumaa heestii adooga ku heesaa geeli ku shuba xalaal iyo xoog hadduu xero galo midna kuma xumaa geeliyaa lagu shubay wiilkaadi waa ku maqlaa xalaal iyo xoog marba haddii hashu xeradaa soo gasho midna kuma xuma waa mayley waa fulaan hashu waa hashi kaala iska raggaah baadida iyo wixii jidka laga helo waa taqaaniin mahmaayada soomaaliyeed wax jid laga helay jiijiid maleh waxaa sax miya wax jid laga helay jiijiid maleh anaa iskale waa waa xalaal dayiba saas u haysta saa darteed bal lacag ku bitiya jidkaas in la hela waa naadir lacagtaas maxaa yeele dadku tuugay u badan yihiin hadda haddii boqol meelood toban kun oo dollar oo boqol boqol dollar ah waa boqol boqol meelood boqol warqadood waa tobanka kun soo maa haddaad tobankaas kun jidka ku bibitido bakaaraha dhexdiisa muslimiin iyo soomaali dhexeedan sheega suuqa bakaaraha iyo meel un ka mida dhulka haddaad ku bitido kun dolar boqol dolarba meel ku rido ood ku tuurto dadku ay arkaayaan meeqaa kaaga soo xaroogaa isleeda lambarna aad ku dul qorto oo tidhaahdo baadidan anaa iska leh meeqaa lambarkaada soo wacaysa oo kule lacaguma kaa maqan tahay waa naadir aad isleedahay naadir waa yarta waxaa laga yaabaa toban kun dolar in lagu soo celisho boqolkiiba sagaashan dadku waa tuuga marka dadku marka inta badan xoolaha dadka waxay iskaga celinayaan oo iskaga dhaafayaan xoolaha dadka waxbaa ka sokeeya oo qofkii waa kuu jeedaa waa lagaa difaacana haddii laga difaacanaynin saasuu dhici lahaa khiyaanada waad aragteen waa badanta xoolaha agoonta iyo sida loo babaa waad aragteen calaa kullin nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam muflisku waxa uu yahay atadruuna malmuflisu aa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mufliska midka cayrta shiidka markaasaa saxaabadu waxay dhaheen almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac markaasaa nebigu yuri alayh salaatu wasalaam muflisu kaas maaha ee waa man ya'ti yowma alqiyaama bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin anwaacdii diintoo kala duwan ayuu la socdaa ahlu khayr safka hore ku tukan jira soonka waa soomaa zakada waa iska dhiibaa laakiin nebigu wuxu uhi alayh salaatu wasalaam waya'ti waqad shatama haada waqadafa haada waakala maala haada xadiis ku jirta maxalushaadku waa halkaas waakala maala haada kan xoolihiisuu dhacay sawra baa ku qaateen kadibna dadkaasaa xasanaadkiisa loo qaybina hadba wixii u dhigma wuxuu ka qaatay oo xasanaha dadka looga qaada markaasaa waxaa laga yaabaa dadka qaar xasanaadkoodu inay dhammaadaan ayagoo dadku wax ka qabay ay fayl ku jiraan kadib maxaa dhaca sayi'aadkoodiiyaa wax laga soo raraa laga soo daabulaa markaasaa dusha laga saara haw haw haw kadibna haw aa naarta lagu siiyaa isagana haw ahlu soonkii ahlu salaadkii ahlu zakaadkii aawo ninkii wadaadka waa la dhihi jiray addunyada markuu joogay dadka xoolahoodana dhici jiray aaw dhibaatadaasa haysata xoolaha dadku marka waa belo ha la yska ilaaliyo soomaalina ayaantan waaba waa ku bahaloobeen in badanoo ka miduhu qaabka dhacaya qaabka boobka markaasaa mararka qaar waxay garramayaan waxyaaba aad la yaabto nin odaya aa la yidhi wiilashaadii waxay dhaceen nin islaameedoo maskiin ah ee waxaa la rabaa xoolaha ay qaateen wiilashaadu oo ninka islaameed ka qaateen inaad ka soo qaaddo odayaasha nabadoonnada ku tirsan yahay waayahay iga war dhowruu yidhi ninkii waa soo laabtay markii uu cabbaar maqnaa odayaashuu ku soo laabtay wuxuu yidhi odayaalow gara iga hor timid gartaasna waa ka jawaabi waaye gartaas ninkii adinka idinka midahoo jawaab u haya ha ka jawaabo kii jawaab u haya hadduu ka jawaabona xoolihii waa la keenaa waa maxaa la yidhi garta kaa hor timid garta ay hor timid oo ay qabatay waxay too yidhi ilmihii waxay dhaheenuu yidhi markaan idhi xoolaha islaameed maandhooyow iska keena ood dhacdeen ood boobteen waxay dhaheenuu yidhi aabe annaga ilma iyo xaasasaan leennahay waddankiina abaaraa ka dhacday meel laga shaqaystayna ma laha oo shaqa ma jirto ilmihiina dabku waa ka dansan yahay xoolahan aan soo dhacnay waxaan ugu talagalnay ilmaha inaan dabka uu shidno adiga waxaan kaa rabnaa laba mid inaad yeesho xoolahan aan dhacnay ilmaha loogama sokeeyo oo waxaan ayaga ahaynoo dabka loogu shido lama hayo ma jiraan inaad naga leexato aan xoolahan dabka ku shidne oo ilmaha ugu shidne iyo inaad naga qaaddo aadna siido ilmaha dabkooda waxaan ku shidno labadaas waa kama dambaystiiyo mid dooray dhaheenuy arrintiina garay ila noqoto kuye odaygii ilmaha dhalaadhacaya arrintiina aniga garay ila noqotay adinka marka nabadoonnow gartaas waxaan uga jawaab waa oqoo waaye waxaad uga jawaabdaan ma haydaan waa isfiirfiirinay dhehen waa la yaab gartu waa maxay xoolihii aan soo dhacnay ilmaha nagiyaa u baahan ilmihiina dabkooda waa dansan yahay dhacaan waxaan ahayn dabka ku shidnana lama arkee aabbow ama ka leexo xoolahaan dhacnaan dabka ku shidaynaahe ama adugu xoolo nookeen markaasaan xoolaan u keena waayo yidhi xoolana waa waaye aanay dabka ku shitaan waxaan ahayn oon ahayn waxaan ahayn inay xoolahan ay soo dhaceen dab ku shitaan oo aan gara waayo odayaalo marka nimanku garay leeyihiine ama gartooda ha laga jawaabo dabka ha loo shido ama waxay haystaan dabka ha ku shiteena ha laga leexdo oo kii maskiinkaa la soo dhacay dab ku shidaa masiiba wa ama badso ama yarayso waa xoola waa xaq islaameed waa xaaraam adduunyada waa lagaa goynaa oo dhibaatooyin fara badan aad arkay ilmahaaday ka go'an tahay maalkaaday ka go'an tahay naftaaday ka go'an tahay oo si walboo daara u samaysan tahay wallaahi inaada ka baahi beelin walwal iyo walbahaar iyo waxaan ahayn iyo dhibaatana ku arki maysid dhibaato ku arki maysid aakhirana hidda warkeedba daabayd dhibaataa kuu dambaysa wuxuu yidhi marka shiikhu wa sirqatu maali lghayri sirqa waa luqatun fii sariqa waay luqatun fii sariqa aa sirqa le wa sirqatu maali lghayri waxaa ka mid a kabaa'irta qofka maal kiisa maalaan ahayn inuu xado ow aklu maalihi ama ay maalu lhayr hayrkiis maalkii inuu cuno bibaili sunci اlqowli wاlficli wاlyadi waa isku idaafaysan tahay baaili sunci waa isku idaafaysan tahay sunci alqowlna waa ku idaafaysan tahay laftirkeedu wاlficli wاlyadina waa ku cadfan tahay oo qowlkay ku cadfan tahay marka waxaa leeyahay gacanta iyo falka iyo hadalka farsamadooda kuwooda baailka ah in wax lagu cuno qofka maalkiisa lagu cuno sunculqowl ka baailka ah waxaa soo gudagala sheegashadii dacwada dooda inaad carabkaada ku goosato xoola islaameed ficilkana waa inaad ku habsato tusaale ahaan oo xoola aad ogtahay inay xoola islaameed yihiin intay iska kordegto aad tidhaahdo qofka kuu timaanta haye anaa iskale ama markhaatilema waa kuu dhaarana inaan leeya alyaduna waa iska mafhuumo farsamada baailka oo yaddaho gacanta ku timaaddaa waa maroojiska xoolaha la maroojiyo qoray lagu maroojiyo tooray ha lagu maroojiyo bastoorad ha lagu maroojiyo daf ha lagu maroojiyo wixii raba ha lagu maroojiye calaa kullin xoolo kuu xalaale xoolaan hayn qafoow iligtaada ha saarin ilmahaada ha siinin gurya ha ku dhisanin masaajid ha kudhisan ha ku dhisin agoon ha siinin ha sadaqaynin maxaa sadaqaydaa waa booliye xoolo islaameed yaysa kuu soo dhowaanin marnaba marnaba ay kuu soo dhowaanin waa malaaye waxaa masiibaha dadka xoolaha dadka dhexeeya dhaca masiibo fara badan ay ku jira haddii qofku qof dhaco qofkaas waxaa laga yaabaa inay intay iskaga caloolxumooto oo iskaga naxariisato o iska cafidaa suurtagal ah ama uu intuu u yimaado yidhaha walaalo iska kii cafi ama uu maalinta maalin uun xoolihii u magaa suurtagal ah laakiin qofkii dowlad dhan dhacay ka warran shacab dhan qofkii dhacay ka warran dadweyne dhan qofkii dhacay ka warran wax dad badan ka dhexeeya qofkii qaatay wallahi waa masiibo dadkuna inta badan waxay dhacaan xoolaha dadweynaha waa xoolaha dadka dhan ka dhexeeya agoonta iyo mu'asasooyinka iyo xoolaha noocaas oo kale ah oo dad badan ka dhexeeya ah qofuu iska qaadane waxay u haysataa maadaama cid gaar ahoo la xisaabtama aysan jirin inay xoolihii ay si fudud ku qaadatay u haysataa xooluhuna ay xalaal u yihiin amaba maaragtay soo oginayso xooluhu xalaal u hayn oo xoolihii iskaga tumanaa beri laakiin waraa u yaala wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam wabillahi attawfiiq